dalka maraykanka oo ay ku nool yihiin dumar badan oo muslimiin ah oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaan badanaa helin dhar casri ah oo ay ku xaragoodaan islamarkaana asturan oo ay ku qariyaan jidhkooda haddaba gabdho soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa bilaabay qaabaynta dharka asturan oo qaab casriya loo talo goor dhaweed ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay muno khaliif oo ka mida laba dumar ah oo dharkaasi soo saara ugu horeyna waxay sharxaysaa busineska ama shaqada ay qabtaan iyo waxyaabaha ay tolaan aniga magacayga waxaa la dhahaa muno khaliif sheeqabow businesskaygana magaciisa waxaa la dhahaa muno k waa tay muna marka ma dukaanba ma warshadba bal qaabka businesskaagu uu yahay haddaad wax yar dhegeystayaasha sharax ka siiso businesskayga actually waxa weeye haddana dukaan waayo oona ah warshad oon dharka design garayo waa tay marka dharka ayaad soo iibsataan isaga oo waaraada oo aana tolnayn kadib idinkaa design gareeya oo tola ha waa tay marka minneabolis unbuu ku kooban yahay mise guud ahaan dalka maraykanka meelaha kala duwan baa ku leedihiin haddadan ahaan minneabolis bay dukaankii ku taala laakiin steedaha kale iyo wadamaha kale wan u dirnaa onlineka bay dadka ka odhagaraystaan saama ku gaarsiinaa waa tay marka qaabka dharka aad soo saartaan muna haddaad sharaxaad naga siiso aan dharkan sameyno waxa weeye dhiga waa dhar inyar western iyo islamic isku jira anigu waxaanu ku noolahay waddanka maraykanka marka halkan waxaa ku nool gabdho badan oo soomaaliyeed oo muslin ah oo maxaa la dhihi jiray ajnibo kale ku jiro muslimiin ah oo xijaabkii iyo maxaa la dhihi jiray jecel inay xisaan laakiin qaabkan xijaabaha qaarkooda way dibi ku yihiin marka maadaama ischool iyo waxaan aadaan marka waxaan design gareeyo inaan design gareeyo dhar oo kaas u ah markan iskuolka diganaysid iyo markan aadaysid xalfad iyo oo lakiin xijaab ah oo nala socdo westernka stylkiis nala socdo same time nala socdo islamic rule waa tay marka waa xijaabkii oo asturan dharkii oo asturan ayaa haddana waxaa loo sameynayaa qaab casriya oo ay gabdhihii ku xaragoon karaan oo xafladaha ku tegi karaan iskuolka ku dhigan karaan sidaas miyaad ujeedaan ha sax saas waya waa tay marka materialka ad ka samaysaan ama maryaha ad ka samaysaan xaggee ka heshaan materialka dukaamahan materialka baan aadnaa aniyo gabadho sameeyo la dhahay baan ka shaqeyna saaxiibaa nahna markan waxaan sameynaa just waxaan ku wareegnaa dukaamaha materialka iyon aadnaa materialka kasoo goosanaa designahan sameynaa dabadeedna waan fashion show baan sameynaa kadibna markaan fashion showga sameyna baan soo warshadaha dubay baan aadnaa oo warshadan ku taala marka ayakoo boqolaal xaba sameynaa oon dabadeedna gadnaa dubay ayaad qaadin shaygii aad marka hore idinku sawirteen oo aad tosheen deetana sidaasaa lagu soo badiyaa ha maadaama maraykanka in yaraa warshadan waan ku sameyn jiray maraykanka laakiin dadkii baa igu bateen dad badan baa soo codsadeen marka markay tahay maraykanka lagu sameynayo wax badan ma la sameyn karo waa tay marka waa imise shay buu ka kooban yahay waa cabaayad iyo xijaabkii mise waxaad u samaysiin qaab kale waxa weeye cabaayad cabaayadahana waan sameynaa lakin waa qaab kale in yar ka duwan oo adigu xijaabkii oo kale adigu waxa weye markaad isku darta jilbaabkii xijaabkii caadigii iyo cabaayooyinkii wax wax kale kasoo dhexbaxay designka laga dhex saareen waa tay marka ma dumarka waaweyn baad usamaysiin mise ciyaalka yaryar ee hablaha ee soo korayana waa usamaysaan iyagana waxaan kowgii horean ka bilaabay dumarka kowgii hore anaka isku sameyn jirnay dabadeedna markaasaan aan ku darnay qaar ilmo yar baan u sameynay haddana waxaan u design garaynaa raggaan u design garaynaa khamiisaskaan design garaynaa as well waatay waatay shayga kale dadku isweydiinayaan dabcan waxa weeyaan cabirkii waxyaaba isku midihi dabcan uma wada geli karaan marka sidee ku ogaataan gabadha cabirkeeda dharka meesha fog kasoo dalbanaysa walaal horta cabarka waa standard size waa sizeka badana dadka dee markaan adigoo aado dukaan small medium large oo dadkan standard size kala dhaho bay u badan yihiin saasay tahayna badanaana marka qofka phone over phoneka oo dhigaraysanayo waxaan weydiinaa cabaayada sizeka xirato mathalan fifty eight iyo fifty six ama sixty markay tahay marka qaarka dad qaarkooda small iyo medium numberka isticmaalin markaan uqiyaasnaa anakaan uqiyaasno badanaana waan ku guuleysanaa waa tay markaynu barbar dhigno qiimaha cabaayadaha iyo xijaabyada caadiga ah ee tolan ee la iibiyo iyo kuwan aad sida casriga ah u dhisaan garaynaysaan ma qiimo isku dhowdhowba mise aad ba uga qaalisantihin maadaama howldheer aad gelinaysaan inkastaan howldheer aan gelino wakti badan iyo maxaa dhihi jiray oona design duwan ay tahay oo designkan meel kale laga heli karin waa in yar bay lacagta ka badan tahay lakin badanaa lakin waxaan ahnaa comparable cabaayooyinkan hadda dadka gadaan iyo baan sida sameynahnay hadday ka dheer tahayna wax yar baan oo micno lahayn baa la-aan kas waxaan jeclaysanaa dadka dhan dharka inay gaarto oon marka waxaan isdhahnay price haddaan feer ugu dhigno anaga in yar aan ka faa'iidno marka qiimo waxaan ku sameynaa oo jaban oo dadka dhan wada gaari karto goorma bilowdeen ugu dambeyntii maxaa se fikirkan kugu dhaliyay mana walaalo aniga waxaanan bilaabay hawshaana laba sano haddee almost three years bay ii tahay laakiin markaa waxaan ku sameyn jiray gurigeyga basementkeyga baan gadi jiray onlineka markaa dukaan ma aan lahayn sababtaan hawshan ku bilaabana ma ahayn adigu business ahaan ma ahayn waxaan u bilaabay aniga waxaan ahay kamid ahay gabdahan ardada oo amina iskuolka dhigtaan oo xijaabkiina fahmi weeye marka waxaan is irin maadaama anig gabar muslimad ahay oo xijaab inaan asar u baahanahay waxaan ku fikiray inaan samaysto designer anig ii duwan oo at the same timena tahay marka waxaan sameeyey anigaan isku sameeyey dabadeedna iskuolka iyo markaan aado xalfadahaya gabdhaha saaxiibay baa iga jeclaadeen oo gabdhaha saaxiibay baa idilgeliyey inaan u sameeyo iyakan markaan iyakan u sameeyey dabadeedna si sidii dadka kale kusii gaartay oo igu igu noqotay inaan hool ka dhigto oon business ka dhigto taasi waxaa ahayd muna khaliif sheekh oo ka mid a gabdho soomaaliyeed oo degan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo soo saara dharka xujaabyada amaba asturan oo qaab casriya loo talo